ينعم صباح الخير.
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g blas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subax talaadaha taariikhduna ku beegan tahay sagaal labaatanka bishii sideedaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii subax ee radio darson oo faahfaahsan aynu ku bilownay ciidanka xooga dalka ayaa isaga baxay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud oo ay dhowaan ka qabsadeen dagaalamayaasha al-shabaab wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ay ciidamada xooga dalka ay isaga baxeen deegaano iyo sidoo kale magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka galgaduud oo ay dhowaan ay qabsadeen saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay dib uga gurteen magaalooyin iyo deegaanooyin ka mid ah kuwii ay laba toddobaad kahor ka qabsadeen dagaalamayaasha al-shabaab laba kamid a saraakiisha dowladda oo diiday in magacooda la sheego maadaama aysan ogolaasho u haysan inay ka hadlaan arrintan ayaa sheegay in ciidanka ay dib ugu gorteen maalintii isniinta haydee shalay ceeldheer masagawaay budbud iyo sidoo kale galcad oo kawada tirsan gobolka galgaduud mid kamid ah taliyaasha ciidamada dowladda gaashaanle ismaaciil cabdimalig oo ah taliyaha guutada lix iyo labaatanaada ayaa wareysi uu siiyey idaacadda ku hadasha waa idaacadda v o e da ayaa waxa uu sheegay in ay jirto waxyaaba yar oo istaraatiijiyad darteed dib looga gortay deegaano ay dhowaan ka qabsadeen shabaabka waa sida uu sheegay taliyaha mid kamid ah saraakiisha ayaa sidoo kale waxa uu fiyoodu sheegay in goobaha dib looga gortay aan dowladda dagaal loogu qabsan sidii marka hore ay dowladdu dagaal ugu qabsan jireen goobahaasi dhinaca kale gaashaanle ismaaciil cabdimaarig ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay isku firan yihiin islamarkaana ay isdifaaci karaan waa sidoo kale ku dhigay taliyaha waxa uu dadka deegaanada ugu baaqay in ay mas-uuliyad iska saaraan in ay sharafkoodii magacooda difaacdaan dagaalkana uu sii socon doono sidoo kalena waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dagaalka laga saaro arrimaha siyaasadda ayuu tilmaamay taliyaha isagoo sii hadlay taliyaha ayuu sheegay in ciidamada dowladda ay sii wadi doonaan howlgallada lagula dagaalamaya al-shabaab arrintan ayaa imaadeysa xili weerar culus dagaalamayaasha al-shabaab ay maalmo ka hor u qaadeen deegaanka cusweyne waxaana weerarkaas la sheegay in lagu diray askar fara badan oo ka tirsan ciidanka dowladda iyadoona saraakiisha amniga ay sheegeen in tani ay waa ay weerarkaas u ahaa mid asgar badan looga lahayay ciidamada dowladda islamarkaana sidoo kalena loogu qabsaday gaadiid dagaal oo ay al-shabaab ay ka qabsadeen al-shabaab ayaa sheegtay in sidoo kale weerarkaas ay ku direen askar fara badan oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya oo ku sugnaa deegaanka cusweyn oo ka tirsan gobolka galgaduud si kastaba ilaa hadda ma jiro waxwara oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowladda gaar ahaan tariska ciidanka xooga oo uga hadlayaan kabixitaanka deegaanaha ka tirsan gobolka galgaduud oo ay al-shabaab ka qabsadeen faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya kooxaha hubeysan oo saakay dil ka geystay degmada afgooy gobolka shabeellaha hoose cabaas cusmaan abshirow ayaa la sheegay in kooxaha hubeysan ay ku direen qeybo kamid ah degmada afgooy gobolka shabeellaha hoose waxaa la sheegay in dabli hubeysan ay rasaas hoosda kaga qaadeen marxuumka xilli uu ku sugnaa qeybo kamid ah degmada afgooye waxaa la tilmaamay in kooxihii dilka geystay dableyda ahaa ay goobta isaga baxsadeen kuwaas oo markii dambe aan iraahday iyadoo goobta markii dambe ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ay ka qaadeen meydka marxuum cabaas cusmaan abshirow oo kamid ahaa dadka ku nool degmada afgooy gobolka shabeellaha hoose si kastaba degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa ka dhacay hore dhiirali loo geystay askar ka tirsanay dowladda sidoo kale siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed waxaana dirarkaasi intooda badan sheegtay mas-uuliyadooda dagaalamayaasha al-shabaab markane puntland ayaa waxa ay tababar magaalada garoobe ugu soo xirtay in ka badan shan iyo labaatan culimo oo kamid ah culimada deegaanada puntland agaasimaha wasaaradda cadaaladda iyo sidoo kale waa wasaaradda cadaaladda ee puntland ayaa waxa ay sheegtay in tababarkan uu ahaa mid sare loogu qaadayo xirfadda culimada sidoo kalena uu ku saabsanaa daryeelka caruurta waxaana loo qabtay in ka badan shan iyo labaatan kamid ah culimada puntland oo isaga kala yimid afar degmo oo ka tirsan gobolada nugaal iyo sidoo kale haylaan ee puntland
ad celinayaa fasilitaytarada ama dadkii fududeynaya shaqadan sheekh xasan sheekh axmed iyo ambros tiamka world vision iyo qof walba oo ka qayb qaata shaqadan quruxda badan inay u dhacdo sida tan waxaan idinka mahad celinaynaa sidoo kaleeto waktigiina qaaliga ahaa oo aad u hurteen shan beri wakti yar ma aha dadku shaqooyin badan bay leeyihiin meelo fogfog bay ka yimaadeen aad iyo aad baa idinka mahad celinaynaa insha allah sidoo kaleeto waxaan rabaa in aad aqoonta aad barateen iyo waxaad barateen inaad ku celisaan guryihiina goobaha aad wax ka bartaan oo aad macalimiinta ka tihiin iyo haddii aad dugsiyo qur'aan ay jiraan macalimiin ay ku jiraan in lagu dabaqo waxaad barateen caruurta yaryar oo aad wax bartaan sidoo kaleeto in aad bulshada ku celisaan goobihii aad ka timaadeen haddii aad ka wacyigelin lahaydeen masaajidada haddii aad ka wacyigelin lahaydeen goobaha shaaha lagu cabo anywhere aad awoodaan aqoonta aad barateen inaad bulshadiina kula laabataan ayaan rajaynaya insha allah So normally there is a, a, disconnect sometimes. So what this program or the, this methodology is trying to bring up is to ensure that these people are brought together and they work also together because eventually they are serving the same community they are working in or they are living with.
isku xirmayo bulshadii maxaa yeelay kuwaas labadooda waxay wada shaqeeyaan bulshada marka labadooda haddii la isku xiro shaqadii way sii hagaagaysaa So through the channel of hope, World Vision envisages to see that uh, uh, the capacity of of these important people in the communities are supported.
waxay muujinaysaa marka channel of hope uu sameynayaa in dadkaas muhiimka ah aan laga tegin oo wadaadada iyo qolyaha mataqaana odayaasha mashaariicda hore iyo barnaamijyada hore laguma tegin marka waa muhiim waana in mataqaana ayaga laga soo qeybgeliyo barnaamijyada nooca jiri kara I also want to take this opportunity to thank the Ministry of uh, Religious Affairs and the DG here who is, has find chance to be with us today for the support that they have providing to this program.
waxaan kaloo dhijiga wasaaradda arrimaha diinta iyo cadaaladda uga mahad celinayaa sida ay noo taageerayso oo wasaaradda noola shaqaynayso inaanu xataa hawlaha kale oo halkaa ka fulinaynana ay noola fulinayso oo wasaaradda ay mar walba na garab taagan tahay saa shaqadeeda u qabsanta intaan fadhiyey waxaan fiirinayay derbiyada yani waxaan is dhihi karnaa shaqo aada u qurux badan oo maaragtay aqoon badan ku duugan tahay ayaa ka faa'iideen tababarka kan socda shanta beri halkaas ayaa wax yar fiirinayay saddexda luqadood lagu kala qoray waxaa waaye english iyo arabiga soomaali banishment iyo discipline carabiga waa ciqaab maxaa la dhahay disciplinena waa ta'diib soomaaliga waa ciqaab edbinna way discipline يعني فرقي أودحية وقرن كرتان قفكي إن لعقابه ilmihii yara in la Lacnada ciqaabo August waxay u geysanaysaa 28 damage maskaxdiisa ah waxaa lagu sheegay een waxaa sibilin codka soo ama in la baxay edbiyona in dowladda waa federaalka wax Soomaaliya iyo uu ku shirkadda dadka horumarayo caalamka iyo dadka oo Soomaaliyeed maskaxdiisana ay ku wax caafimaad qirtaan. In qabayso dadka deegaanka ay siiyaan mustaqbalka isugu fogna uu ku dhiirrigelin, noqon karo qof ciidamada. Maamulka liidar ah ama Somaliland ay qof wax ku soo saar qaadeen, leh laakiin qofka haddii la difaacyada ciqaabo ciidamada SSC wax badan oo kooxda damage ah bay u difaacyada geysanaysaa intaan ka Saacadooda garanayo ayaa lagu sheegay maxaabiista laba dabcan waxaan u ba- waxaan qof u oo malaynayaa annagu Somaliland xataa si fiican waa u baahnayn inaan ka loola dhaqmo faa'iidaysano islamarkaana tababarka loola kan dhaqmo maadaama aan si fiican hooyooyin loola nahay dhaqmo islamarkaana loola een, sii maaragtay oo xeerarka ciyaal caalamiga mar walba aan ee lagu sidoo kale taxalluqaan loola sii Een, xidhiidho.
waxaan Islamarkaana filayaa insha maxkamadda allah looga geyn doono qaar inay kamid ah.
tababarada Waday noocan oo sheegeen kaleta inay ay soo dembiyada ay badbataan ka- waa baan ka inay reerajeyni dembiyada lahay the galeen.
world Dadka vision SSC een, Israel, wada maamulka shaqaynta Somaliland iyagana iyo waa uga Greenland mahadcelinaynaa iyo ayaa supportiga jibinahan laga saaray ay mar walba nala garab taagan yihiin aagga Goja Cabde thank you oo Een, booliiska lasoo shirkuna dhaafay ku sugnayd waa inoo xiran yahay.
islamarkaana halkaasi Ogeysiis kasoo farxad leh.
duqeynaya Haddii aad magaalada joogtid Lascanood dalalka Midowga ee Yurub.
xarunta gobolka Sool. markana dhegeystayaal haddii eh, aynu egno taliska admis madaxooda ah ayaa waxa uu sheegay in ay si habsami leh ay u socoto qorsheynta wejiga labaad ee dhimista ciidamada admis wakiilka gaarka ah ee gudoomiyaha midowda afrika ahna madax admis danjire moxamed alamin sofaya oo booqasho ku joogay oo booqasho ku tegay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa sheegay in qiimeynta farsamada ee wadajirka ee wejiga koowaad ee dhimista ciidanka admis iyo qorsheynta wejiga labaad ee si habsami leh u socoto waxa uu sheegay in haatan ciidamada admis arintaas ay ku horleeyiin islamarkaana fulinta qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee dhowaan ama ee lo- hore loo soo saaray ay ka codsaneyn midowda africa iyo dowladda soomaaliya ay qorsheeyaan sidii qiimeyn loogu sameyn lahaa in si wadajir ah ko labaatan ko iyo soddonka agost laba kun saddex iyo labaatan si loo qiimeeyo wejiga koowaad ee dhimista labada kun waa labada kun ee ciidanka admis iyo sidoo kale ciidanka kale ee wejiga labaad ee looga saarayo howlgalka qiimeynta sidoo kalena saameynta ay ku yeelan karaan dib oogis lagu sameeyo qorshaha amniga qaranka iyo abuurista ciidanka si loo diyaariyo qorshaha wejiyada haray ee dhimista ciidanka admis guddaan dhegeystayaal warkiisa waxaad ka dhegeysanaysiin dalasan saaka waanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel